galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee qeybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad naga maqlaysaan waa galab jimcaha bisha janaayo waa toddobiiyo toban sanadka labada kun shan iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo afartanka batirban idaacaddeenana waxaa galabta idinla socodsiinaya ismaaciil xuseen farjar iyo anigoo ah maxamed colaal xasan
natiijada waxaa weeyaan taamusay waa labo diiday waa toban ogolaatay waa boqol iyo sagaashan waana sidii uu soo codsaday la ogolaaday wahga in afar iyo toban maalmood uu ku keeno xukuumad cusub oo uu ka tixgelinayo aragtida iyo afkaarta golaha shacbiga
kaasina wuxuu ahaa guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed cismaan jawaari oo ku dhawaaqay cod ay maanta baarlamaanku oggolaadeen go'aanka uu ra'iisul wasaaruhu dib ugula laabtay golihiisa wasiirrada warbixin ayaannu idinka haynaa waxaa kaloo aad maqli doontaan codkii allah u naxariistee fanaankii maxamed axmed kuluc oo maanta ku geeriyooday magaalada hargeysa warbixin ayaannu idinka haynaa waxaan kale oo aan idiin haynaa barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka
baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta oggolaaday go'aan uu xalay ra-iisul wasaaraha soomaaliya ku gaaray inuu dib ula laabto golihiisa cusub ee wasiirada baarlamaanka ayaa u ballansanaa inuu maanta codka kalsoonida u qaado golaha cusub ee wasiirada hase yeeshee ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid ayaa xalay warqad uu u qoray guddoomiyaha baarlamaanka maxamed sheekh cusmaan jawaari ku sheegay inuu dib ula noqonayo golihiisa wasiirada ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay inuu dib ula noqonayo golaha cusub si uu dib u eegis ugu sameeyo waxaana uu sheegay inuu u baahan yahay afar iyo toban maalmood oo uu howshaasi ku dhammaystiro afhayeen u hadlay xafiiska ra-iisul wasaaraha ridwaan xaaji cabdiweli ayaa soo dhoweeyey tallaabada baarlamaanku ku oggolaaday codsiga ra-iisul wasaaraha warbixin arrimahaasi ku saabsan goordhow ayaad dhegaysan doontaan maraykanka iyo britain ayaa sheegay inay si wada jir ah uga shaqaynayaan sidii ay uga hortegi lahaayeen weeraro kooxaha islaamiyiinta ahi ay geystaan waxaana hadalkani kusoo beegmayaa iyada oo ciidamada booliska ee yurub ay xidhxidheen tobannaan qof oo looga shakisan yahay in ay ku lug lahaayeen falal argagixiso madaxweynaha dalka maraykanka barack obama ayaa sheegay kadib kulan uu la qaatay ra-iisul wasaaraha britain david cameron in dalka maraykanku sii wadayo inuu si adag u garab istaago dalka faransiiska iyo weliba dhammaan isbahaysiga kale ee uu leeyahay ee ay soo food saari karto halista arkigixiso master david cameron ayaa sheegay in maraykanka iyo britain ay labadoodaba soo food saartay halis uga timi amniga dalkooda dad doonaya inay waxyeello u geystaan wuxuuna sheegay in xagjiriinta islaamiga ahi ee raadinaya inay weeraro ka geystaan wadamada reer galbeedku ay wadaan aragti sumaysan iyo fikrad xagjir ah
saraakiisha ammaanka ee dalka yemen ayaa sheegay in rag hubaysan ay qafaasheen madaxii shaqalaha madaxtooyada ee madaxweyne cabdurab mansuur haadi mas-uuliyiinta yemen ayaa sheegay in ragga hubaysnaa ay afduubeen axmed cawad bin mubaarak iyo ilaaladiisii maanta oo sabti ah xilli ay ku dhex xandhibnaayeen ciriiriga gawaarida mid ka mid ah jeedka caasimada dalkaasi ee sanca saraakiishu waxay intaasi ku dareen in maleeshiyada qafaalka geysatay looga sheekisan yahay inay ka tirsan yihiin fallaagada shiicada ee xuutiyiinta kooxda shiicada ee xuutiyiinta ayaa maamusha magaalada sanca oo ay qabsadeen bishii sebtembar ee lasoo dhaafay iyo gobollo kale oo ku yaala dalkaasi waxaa kooxdu ay dagaalo la gashay maleeshiyaadka alqaacidada gacanka carbeed iyo maleeshiyaad qabaa'ilka suniyiinta ka soo jeeda oo ay xulufo yihiin ra-iisul wasaaraha dalka jabaan shinzo abey oo safar ku maraya dalka masar iyo wadamada deriska la ah ayaa ballan qaaday ilaa laba dhibic shan bilyan oo dollar oo ah kaalmo aan arrimo ciidan ku jirin oo ay u fidiyaan wadamada bariga dhexe isagoo ka hadlayay magaalada qaahira maanta oo sabti ah ayuu sheegay ra-iisul wasaaraha jabaan in uu sidoo kale ballan qaadayo ilaa laba boqol oo milyan oo dollar oo aanay kaalmo ciidan ku jirin oo uu fidiyo dalalki ay saameeyeen dagaalada kooxda isis ee dhiiga badani ku daatay ra-iisul wasaare aabe oo la hadlayay mas-uuliyiin jabaan ka socda iyo weliba dad masaare ah iyo ganacsato kala duwan ayuu sheegay in kaalmadan loogu talagalay inay noqoto mid wax lagaga qabto howlaha bini-aadannimada iyo horumarinta kaabayaasha gobolka oo dhan galabnimo wanaagsan dhegaystayaal halka aad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington sidii aad warkaba ku maqlayseen baarlamaanka soomaaliya ayaa soo dhoweeyey go-aankii xalay ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha uu dib ugula laabtay golihiisa wasiirada tallaabadan ayaa ka dambeysay markii dhowaan ay xubnaha baarlamaanku u gudmiyeen baarlamaanka in ay ka soo hor jeestaan dib u soo magacaabista xubno ka tirsan golaha wasiirada haddaba xasan kaafi qoyste oo ku sugan magaalada muqdisho ayaa maanta shirkaas goobjoog ka ahaa warbixintan ayuuna noo soo diray
xildhibaanada baarlamanka soomaaliya ayaa maanta kulan ay isugu yimaadeen waxa ay kaga doodeen warqad uu ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid u soo diray guddoonka baarlamanka taasoo ku aadaneed inuu dib u eegis ku samaynayo golihii wasiirada ee uu dhowaan soo magacaabay islamarkaana uu baarlamanka ka doonayo muddo gaaraysa afar iyo toban cisho oo ka bilaabanaysa xilliga ay baarlamanka soo gaarto warqadda dooda xildhibaanada oo aad u kululeed ayaa si weyn loogu faaqiday siiqada ay u qoran tahay warqadda codsiga ee ka timid xafiiska ra-iisul wasaaraha waxaana la isku qabtay micnaha ay kala xambaarsan yihiin kelmadaha dib u eegis iyo kala diris waxaana xubnaha doodooda ugu cadcadayd ka mid ahaa xildhibaan maxamed cabdulaahi xasan oo sheegay inay muhiim tahay in ra-iisul wasaaruhu baarlamanka hor yimaado walax xukuumadeed buu ra-iisul wasaaruhu dhisay isagaa hayey isagaannu ku ogayn haddana waraaq buu ka soo qoray in uu yidhi dibu eegis baan ku samaynayaa wax dibu eegis lagu sameeyo waan naqaannaa maxaa ka khaldan maxaa ka saxan maxaa ka fiican weeye qoraalkan waa inuu noqdaa waan kala diray golihii xukuumadda ee aan magacaabay oo aan sida sharcigaa loo horgeyn loo horkeenin golaha baarlamaanka war cad baa loo baahan yahay wayna soo dishay asagu waa inuu yimaadaa waa inuu hor yimaadaa baarlamaanka waraaq maahan dalka raysul wasaaruhu kama maqna waxaa loo baahan yahay raysul wasaarihii inuu yimaado oo qoraalkan uu ku caddeeyo in uu kala diray golihii xukuumadda owal asagu uu magacaabay cindamaa ayan haysanin xasaanadii baarlamaanka oo weli ay magacaaban yihiin uma aanaan diidin sidaa awgeed waxaan ku soo gebagabaynayaa guddoomiye rayisal wasaarihiina ha yimaado baarlamaankana ha la hadlo hana ku dhawaaqa inuu kala diray dhinaca kale brofesoor maxamed cumar dalxa oo baarlamanka ka hor hadlay ayaa sheegay inay xaaja falanto balse aanay xuja falmin annaga markii aan isticmaalayno kalsooni kala noqosho ayaan isticmaalnaa markaan xukuumadda kala noqonayno wax ka dambeeya male haddii kalsooni lagala noqdo bimacnaa baarlamaanka waxbuu kala diray markaas laakiin hadda maanta inaan xujo ka dhigano dib u eegis iyo kala noqosho xujay noqonaysaa xujana ma falantae xaaja falanto sidaa aawadeed ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahy walaa tujaadiluu ilaa bilatii hiya axsan shukran waxaad ku doodaysaan ha noqdaana waxa wanaagsan yaynan guddoomiyahana wuxuu soo bandhigay carqalad ku noqonin ummaddan yaynan caqabad ku noqonin waxaan ayidayaa in cod la geliyo ra-iisul wasaaraha baarlamaanku waa sharfay allah sharfay dooda kadib ayaa la go'aamiyey in codsiga ra-iisul wasaaraha ee ku wajahan in muddo afar iyo toban cashaa laga dharsugo cod loo qaado iyadoo baarlamankana ay ku sugnaayeen laba boqol iyo laba xildhibaan waxaana natiijada ku dhawaaqay guddoomiyaha baarlamanka maxamed sheekh cismaan jawaari waxaa codeeyey laba boqol iyo labo xildhibaan waxaa ka aamustay labo waxaa diiday toban waxaa ogolaaday boqol iyo sagaashan marka mooshinkaa wuu socday mudanayaal marka haddii mar go-aankiina kaas uu noqday natiijada waxaa weeyaan aamus ka aamustay waa labo diiday waa toban ogolaatay waa boqol iyo sagaashan waana sidii uu soo codsadayaa la ogolaaday wahga in afar iyo toban maalmood uu ku keeno xu- eh, xukuumad cusub oo uu ka tixgelinayo aragtida iyo afkaarta golaha shacbiga ma idinku filan tahay intaa salaamullahi calaykum waxaa dhegaysta mar haddii aad go-aankiina kaas u yahay kalfadhigayna wuxuu ahaa inuu xidhmo labaiyo labaatanka bisha tan saa daraaddeed waxaanu kordhinayaa muddada loo baahan yahay afar iyo toban waxay ku beegan tahay kow iyo soddonka waxaa loo baahan yahay in laga doodo la la ansixiyo shan maalmooda ayaan u baahannahay haddii oo ka hor uu keeno waa gudahood toban iyo afar beri waa toban iyo afar beri gudahood weeyaan ayuu ku keenayaa hadduu ku keeno laakiin annaga waxaan u baahannahay waktiga inaan waktigaysano guddoomiyaha baarlamanka ayaa ugu dambayntii sheegay in ilaa inta ra-iisul wasaaraha uu ka soo magacaabayo xukuumad cusub oo baarlamanka kalsooni ka heli karta ay la sii shaqayn doonaan wasiiradii xukuumaddii la riday ee ra-iisul wasaare cabdiweli sheekh axmed xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
haddaba maxay arrintan uga dhigan tahay baarlamaanka ra-iisul wasaaraha xukuumad noocee ayaa looga fadhin karaa ama looga fadhiya laga filan karaa inuu soo dhiso su-aalahaasi iyo kuwo kale ayaan hordhigay cabdiraxmaan sheekh maxamed banaadiri loo yaqaan oo bartay cilmiga xiriirka caalamiga ah iyo ammaanka kuna sugan magaalada london ee dalka britain go-aanka ra-iisul wasaaraha inuu la laabto xubnihii uu soo magacaabay ee golihiisa wasiirada waxaan u malaynayaa inay ahayd mid uu ku raadinayo fursad kale Eh, isagoo markaasi u malaynayay ama u een suurtagal ahayd inay noqon kartay in sida ay baarlamaanka ka muuqatay maalmihii lasoo dhaafay dareenka ka muuqday in dib loo celiyo golihiisa wasiirada ayaan waxaan u malaynaya wuxuu islahaa fursaddan inay noqoto fursad een kaga faa'iideysanayay dareenkaasi uu markaasi dib ula laabto wuxuuna haysta waa laba isbuuc oo laga sugay go- golo wasiiro cabdiraxmaan waa markii ugu horreysay ee walaac baarlamaanka uu qabo uu shaqeeyo oo ra-iisul wasaare uu ka noqdo go-aan dhismo golo wasiiro oo uu soo hindisay maxay uga dhigan tahay markaa baarlamaanka Een, waxaan u malaynaya inaysan ahayn markii ugu horreysay taariikhda waxaa soo martay een, labada kun iyo afartii markii lasoo dhisay een, madaxweyne cabdullaahi yuusuf uu magacaabay ra-iisul wasaarihiisa cali maxamed geedi cali maxamed geedina uu soo dhisay golo wasiiro inuu geeyey baarlamaanka baarlamaankuna markaas diideen Een, markii lagu sameeyey isbedel kadib een, ay baarlamaanku ansixiyeen marka lama odhan karo tani waa markii ugu horreysay laakiin waxaa sax ah aan tan lama geenin baarlamaan baarlamaankana ma soo diidin laakiin had- haddii ay noqon lahayd maanta xub- xubnahaasi golaha wasiirada lasoo dhisay in baarlamaanka la geeyo ayna noqon lahayd inay soo diidaan ma aysan noqon lahayn midda ugu horreysay waxay noqon lahayd midii labaad Een, tani laakiin waxay ka dhigan tahay in uu ka cagajiiday ama uu ka yaabay een- een ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid in lasoo diido tii cali maxamed geedi oo kale waxay tusinaysaa dhinaca kale waxay iga tusinaysaa baarlamaanku markuu muujiyo een, dareen ah in golo wasiiro aysan ku qanacsaneen dareenkooda taxgelin uu yeelanayo laakiin su-aalaha la isweydiin karaa waxay tahay dareenka noocaasi ay leeyihiin ma mid mideynaya ulajeedada iyo shacabka soomaaliyeed matalaya mase waa mid laftirkeeda uu ka dhex muuqan karto dana gaaro dana gaar ay ka leeyihiin een, xubnaha dadka baarlamaan baarlamentariyaanka ah ee kasoo horjeeda dowladda lasoo dhisay waa waa gartay ra-iisul wasaaraha hadda dabcan afar iyo toban cisho ayuu haystaa sidaad carabka ku dhufatay inuu mar kale liiska xukuumad cusub uu soo hordhigo baarlamaanka dowlad noocee ah ayaa laga filan karaa waxaan isleeyahay laftirkeedu waa arrin aan sahlaneyn Een, sababta ah waxaan ognahay kutlooyinkii muddooyinkan dambe lasoo dhisiyey ee iska soo dhex dhisayeen baarlamaanka baarlamentarianka soomaaliyeed ayagoo mucaaradayay dowladda lasoo dhisay ee uu soo dhisay eh, ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid in ayagoo islamarkaasi muujinaya inay midaysan yihiin oo ay hal ka yihiin kasoo horjeedka ay kasoo horjeedaan dowladda laakiin laftirkooda la odhan karo ulajeedooyinkii ay kaga soo horjeedaan way ku kala duwan yihiin aragtiyo badan ay ka kala qabaan qaarkood waxaanu ognahay inay qayb ahaayeen raggii la jiray ama la socday ama ku siyaasadda ahaa madaxweyne xasan markii la rabay in madaxwe ra-iisul wasaare cabdiweli uu meesha ka baxo inay kasoo horjeedeen safkaasi weliba ay ahaayeen golo wasiiro ee iska casilay ayagoo la is odhanayay raja waxay ka lahaayeen inay dib ugu soo laabtaan golaha wasiiradan cusub ayagoo markaas iska waaya magacyadooda waa loo fasiri karaa qaarkood ulajeedka ugu weyn inay ahayd inay dib u helaan golaha wasiirada ee xubno ka ahaayeen markii hore qaar waxaa laga yaabaa laftirkoodu sida siyaasadu dee waa dad siyaasiyiin siyaasiyiin ah siyaasadoodu inay ka dhex muuqan weysay golahan wasiirada cusub lasoo dhisay marka waxaan rabnaa inaan ogaano ulajeedkaygu waxay tahay inaan halkan muujiyo keliya inaysan ayagoo muujinaya inay kutla yihiin midaysan yihiin haddana ahdaafta iyo ulajeedooyinka inay kala duwanaan karto marka waxay haddana ku xiran tahay labadan isbuuc ee soo socota dowladda lasoo dhisayo sida xubnaha baarlamaanka ee ugu qancaan iyo sida ay iskaga dhex arkaan sidaas ayaan isleeyahay
kaasi waxa uu ahaa cabdiraxmaan sheekh maxamed banaadiri loo yaqaano oo bartay cilmiga xiriirka caalamiga oo qadka taleefanka magaalada london dalka britain iigu waramayay
galabnimo wanaagsan dhegaystayaal laantaafka soomaaliga ee v o a ay aad nagala socotaan allaha u naxariistee waxaa maanta magaalada hargeysa ku geeriyooday fanaankii weynaa maxamed axmed kuluc haddaba warbixintan soo socota waa taariikhdii iyo shakhsiyaddii marxuumka waxaa inooga soo diyaariyey wariyaha v o a magaalada hargeysa barkhad maxamuud kaariye
allah u naxariistay maxamed axmed kuluc oo ka mid ahaa foollaadka suugaanta soomaalida ayaa goorta u dhashay taarikh nololeedkiisa oo kooban waxaa v o a uga warramay boobe yuusuf ducaale oo ah qoraa iyo kaydya taariikhda ah geerida naxdinta le ee ku timid ilaahay baa qoray duhurkii maanta isbitaalka hargeysa maxamed axmed oo loo yaqaanay kuluc waxaan ka tacsiyanaya dhammaan shacbiga soomaaliyeed oo si gaara waxaan uga tacsiadaynayaa fanaaniintii uu ka tirsanaa anoo xiganaya maalin guriga ila fadhiistay koob iyo tobankii bishii labiyo tobnaad labadii kun iyo shantii maxamed wuxuu ii sheegay inuu ood weyne ku dhashay kun iyo sagaal boqol iyo labiyo afartankii laakiintii baasboorka ay ugu qoran tahay dhalashadiisu kun iyo sagaal boqol iyo sagaal iyo soddonkii hooyadii waxaa ahayd cambare yuusuf cigaal maxamed wuxuu la dhashay afar wiil iyo saddex hablood kollayba muddo toban cisho iminka laga joogo ayuu mid ka mida walaalihii isaguna hargeysa ku geeriyoodu ka horreeyey waxoogaa maxamed wuxuu ii sheegay maalintaas inuu dhalay afar wiil iyo shan iyo toban hablood oo wiil ka dhintay wuxuu ii sheegay carruurta intaa la eg inuu ama ka kala tirsanaayeen shan bohood haddaba goorma ayuu marxuumku soo galay fanka iyo badweynta suugaanta soomaalida waa kan mar kale booba yuusuf ducaale oo faahfaahinaya kun iyo sagaal boqol iyo afar iyo kontonkii ayuu nolosha faneed soo dhex galay walaala hargeysa ayuu ka tirsanaa wuxuu ii sheegay walaala hargeysa inay laba raac ahaayeen maxamed wuxuu ii sheegay laxankii ugu horreeyey ee uu sameeyo inuu ahaa kun iyo sagaal boqol iyo saddex iyo lixdankii markaan khadar haleelaa ereyada waxaa lahaa maxamed cumar huuriyo oo isaguna ilaa afar iyo kontonkii ku soo biiray fanka su-aalan maalintaa weydiiyey maxamed oo ahayd oo heesahaaga teebaad ugu jeceshahay wuxuu igu yidhi sida ubadka hadbadka ugu dambaysa ayaan ugu jecelahay wuxuu maalintaa iga sheekeeyey hees laydhaa masallaha waxay ahayd heella uu iska lahaa curinteeda iyo muusigeedaba cabdilaahi qarshe oo isagu ku qaadi jiray iyaguna ay u jiimi jireen oo lagu soo marayey magaalooyin badan oo geeska afrika ka tirsan waxay ahayd kun iyo sagaal boqol iyo sideed iyo kontonkii waxaana midhaheeda ka mid ahaa masallaha masallahan howlyaraan mushaaxayow muqdishaa mudane isoo mariyo jabuuti markaad dul joogtana jacaylkooda waan jibbooda waxay u dhigmaysay wixii af carabiga lagu odhan jiray
dhinaca kale wasiirka warfaafinta somalilan cabdilaahi maxamed daahir cukuse oo hawl shaqo kaga maqan magaalada hargeysa ayaa v o e da khadka telefoonka ugu sheegay aqoontii uu lahaa kuluc innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun wuxuu ahaa fanaan weyn oo qaali ah wuxuu ahaa fanaaniintii seeska u dhigay ee korisay ee kor u qaaday ee halkan uu maanta soo taagan yahay soo gaadhsiisay fanka guud ahaanba soomaaliyeed wuxuu ahaa haliyey weyn oo taariikhdii gurubnimo doonka xilligii mustacmaradana kaalin muuqato oo muhiima ku lahaa dhinaca kale brofesor axmed ismaaciil samatar oo sheegay in maalmo dhoweed ay kulmeen marxuumka ayaa isna wuxuu ku sifaynayaa sidan maxamed axmed anigu saddex cisho waxaan laga joogin ayaannu qadawda cunaynay casuumad iskugu nimid ambasador hotel wuxuu igu yidhi waan yaro xanuunsaday laakiin imika waan soo noolaanayaa ana waxaan filayaa maxamed inuu jannada tegi doono ummad badan oo ballaaran oo malyuunaad ah ayuu ilaa maanta konton sannadood u raaxeeyey caqligooga ballaadhiyey dhandhanka fanka iyo suugaanta iyo heesahana aw tusay marka anigu aad iyo aad ayaan u rajaynayaa in ilaahay u naxariisto oo waa waanu tegi doonnaa inta la nool yahay laakiin dee magaciisa iyo codkiisu waynu horyaalla maalin walba markaa dee dib loo dhegaysto oo dib loo xusuusto waxay noqonaysaa wax waajiba allah u naxariisto marxuun maxamed axmed kuluc ayaa la rajaynayaa in maalinta berriya lagu aaso magaalada hargeysa barkhad maxamuud kaariye v o e hargeysa
naxariista codkii fadhaankii maxamed axmed kuluc oo maanta ku geeriyooday magaalada hargeysa warbixintii ka horreysay ayaad ku dhagaysanayseen taariikhdii noloshiisii iyo fankiisii haatana kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijkii aad wada sugayseen hambalyada iyo heesaha caashi ibraahim aadan iyo ibraahim xasan daandure ayaa noo haya
waa mar kale iyo barnaamijkii xiisaalaha ee hambalyada iyo heesaha barnaamijka hambalyada iyo heesaha toddobaadkana waxaan idinku haynaa toddobaad walba intaas dhegeystayaasha u sheegnaa soo heeso aad u xiiso badan ayaannu idiin haynaa warqadda ugu horraysa caasha haddii aan ku bilaabo waxay naga soo gaartay nuur ibraahim isaaq iyo waxay yidhaahdeen xasan ibraahim isaaq iyo aadan ibraahim isaaq iyo cabdinuur ibraahim isaaq iyo yaxya ibraahim isaaq iyo aabe isaaq ibraahim iyo eedo waxay yidhaahdeen cawliya xasan cabdiraxmaan iyo eedo madiino xasan cabdiraxmaan iyo eedo maryan xasan cabdiraxmaan iyo ibraahim maxamed ibraahim iyo waxay yidhaahdeen xaaskiisa iyo cali macalin maxamed iyo caruurtiisa iyo waxa ay yidhaahdeen maxamed weriiri iyo cali daljir iyo xuseen borow dhammaan dadkaasna waxay joogaan soomaaliya iyo ethoobiya iyo dalka talyaaniga waxayna jecel yihiin inay tahniyad u diraan cabdi ibraahim isaaq iyo waxay yidhaahdeen shimooy aadan cali oo ku aqalgalay tuulada buulaxaw waxaana ay leeyihiin ducadeeda kale oo caashaaya waxaan ugu ducaynaynaa in aqalgalkaasi marka ugu horreysa ujeedadii lagalahaa laga gaaro ubad khayr qaba wiili caanan gabar iyo caanaan ugu ducaynaynaa warqadda dhinacaygaan ku bilaabay ibraahino waxay ka timid aabe abuukar hiraabe hooye maryan cali falaax iyo carruurtooda wiilo shucayb iyo carruurteeda mahada yelaxow iyo carruurteeda ruqiyo cali maxamuud iyo odaygeeda iyo carruurtooda casey cumar faarax iyo baarliin cumar calasow sahre cumar weheliye iyo dhammaan reer cumar weheliye shukri baadiyow iyo odaygeeda iyo carruurtooda maryan dhiilow iyo odaygeeda iyo carruurtooda sahro caseyr iyo odaygeeda iyo carruurtooda dhammaan dadkani waxay kala joogaan magaalada muqdisho toronto iyo edmonton waxaanay hambalyo iyo bogaadin aan lasoo koobi karin ay hawada u marinayaan boqoradda anise abuukar hiraabe iyo boqorka xuseen suleybaan cabdulaahi oo meherkooda uu sabtidii alla soo dhaafay uu ka dhacay magaalada edmonton ee dalka canada ducada waa daanda iyo caasho baa layidhi ibraahinow adoorhaleeya hadda ka horna carabkan ku dhuftay malaha tufteenna ilaahay barakeeye marka waxaan leenahay meherkaasi allah ka dhigo kii horseeda guur kheyr qaba oo lagala kulmo bashbash iyo barwaaqo wiil iyo caano gabar iyo caano bun iyo cambuulo
waa kii horseeda nolol farxad leh intaas aad sheegto oo dhan ayay soo koobaysaa marka ducadii mar haddii dhinaceena loo soo riixay ilaahay aqbalana waanu raacinaynaa allaha aqbalo heesta ugu horreysa caasha noo soo qabo oo heesihii baad u baxbaxsanaysaa maan hal waraq kale ku dara ibraahim waa tahay haddii aan warqad kala raaciyo anigoo og heestaasna ibraahim inaadan sugi karin waxa ay ka timid hooyo duniye cali cabdi iyo abe cabdi aadan cadow iyo sahra cabdi aadan nicimo cabdi aadan iyo carruurteeda iyo maryan cabdi aadan iyo maxamed cabdi aadan iyo cabdiraxiin cabdi aadan iyo sahuur cabdi aadan iyo odaygeeda ayaan cabdi aadan malyuun cabdi aadan habaryeer sacdiyo cabdulaahi baa la yiri iyo jamiilo yaxye shiilaal iyo leyle yaxye shiilaal iyo rashiido yaxye shiilaal iyo ugu dambeyntii ayeeyo cadar maxamed guure dhammaan dadkani waxay kala joogaan magaalada muqdisho maraykanka qaar baa jooga dubai norway hargeysa iyo koonfur africa waxayna tahniyad dhalasho u dirayaan khatra cabdi aadan iyo axmed nuur yaxya shiilaal oo dhowaan ee gabar ku dhalatay magaalada hargeysa gabadhaasi waxaa loo bixiyey baa la yidhi hani axmed yaxye shiilaal waxay leeyihiin soo barbaar oo noqotii dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda anfacda aamiin dhegeystayaasheenna waxaan usoo qabanaynaa heesta ugu horreysa haddaadan tegaynin maxaa la yidhi haddaadan tegayn waa haddaadan tegayn oo haddaadan tumayn matiirkii magaalada tahay waa docus ugu beyrhaya dhinac lagugu soo hagaaga yeelo iska fadhinin
waa waxay soo koobtay meel waa laga maqnaadaa ama waa laga muuqdaa marka ama tag waa tahay bal waa waxaan umalaynaya ibraahim heestan waa hees dhegeystayaal fara badan oo barnaamijkan maanta dhegeysanaya ay aada madax uga ruxi doonaan sida gabadhan hadalkeeda uu usoo tigtiga yahay uusu leexleexanayn weliba kulley caasha adaa hees soo xuloo dhegeystay waa arki doonaa wuxuu noqotay waa heesaan aada uga helay dhegeystayaashan waxaan qiyaasayaa inay iyaguna si weyn uga heli doonaan waxaa ku luuqeynaysa fanaanada nasteexa indho war haddaadan tegayn oo aadan tumayn watiirkii magaaladaa taalayin oo sawir oo kalead isaga soo taagan tahay
haye bal wax ka dhe
hadda maxaa idhaahda waa fanaanadaa tiri adiga waa soo xushay dhegeystayaashana qaarkood madaxay u ruxayaan intaas waad ila qirtay soo ma waa tahay aad baan oga helay heestaasi kuwo kala war wanaagsan dhegeystayaasha waanu usoo wadnaa bal aan soo qabto warqadan iyo heesta kulamaan ibraahimow waxaa halkan aanu ka salaamayna baa layidhi daadiyayaasha barnaamijka caashicuud iyo ibraahim daandure waa taha annaguna mid la mida ayaanu dhegeystayaasha noo soo diray islaantaas ibraahim oo aanu u gudbinaynaa marka xiga baa la yidhi salaanta waxbaa daba yaale taaniyadan gaabanna ku dara waxay ka timid aabe suleebaan cabdulaahi aadan iyo hooye aamine yuusuf buuxane iyo ikraana suleebaan cabdulaahi iyo odaygeeda dayib allaale muumin iyo caruurtooda khatra suleebaan cabdulaahi iyo caruurteeda maxamed suleebaan cabdulaahi iyo xaaskiisa balqiis maxamed yuusuf iyo caruurtooda iyo axmed suleebaan cabdulaahi iyo xaaskiisa xamda xuseen daahir dhammaan dadkani waxay kala joogaan baa layidhi magaalooyinka borama chicago baris iyo meelo kale waxaanay tahaniyad u dirayaan boqoradda baa la yidhi anisa abuukar hiraabe iyo boqorka xuseen suleybaan cabdulaahi oo meherkooda ah maalintii sabtidaanu soo dhaafnay waa toddobaadkii hore uunu ka dhacay magaalada edmonton ee dalka canada marka toronto iyo edmonton horta mis isku jira ibrahino shaqo iskuma laha waa gobolo kala duwan marka diyaaradaha laysugu raacasaan qiyaasayo waa west of canada galbeed canada isaga jiraan fog tahay aad bay ufog tahay waaw marka kuuma soo dhaweyn inaad meherkaani xalwaad ka soo annaga reer onterian ah ontaria waxaa tahay anise abukar hiraabe iyo xuseen suleebaan cabdulaahi meherkooda wuxuu ka dhacay magaalada edmonton ee wadanka canada waxay leeyihiin ducada waa ibraahim xasan daandure iyo caasho marka maadaama aad horey ugu duceysay bal midkan aan anigu kaa furto ibraahimo waxaan ugu duceyneynaa anisa iyo xuseen in meherkooda uu ilaahay u ka dhigo midkii uu midkii horseeda guur farxad leh oo uu kusii xigo ubad kheyr qaba kuwo lagu baraaro bashbash iyo barwaaqaan ugu duceyneynaa arooskana soo dedejiyana waan raacinaya ibraahim aamiin ayaan leenahay dhambaalkanna waxa uu naga soo gaaray hooyo xaliimo cilmi jaamac dhambaalkana caasha wuxuu naga soo gaaray hooyo xaliimo cilmi jaamac iyo waxay yidhaahdeen mukhtaar kala fure iyo xaaskiisa khadiijo ibraahim iyo walaalaha oo kale ah bay yidhahdeen cabdirasaaq cabdiqaadir iyo cabdulaahi cumar nuur iyo waxa ay yidhaahdeen dhambaalkan caasho wuxuu naga soo gaaray hooyo xaliimo cilmi jaamac iyo mukhtaar kala fure iyo xaaskiisa khadiijo ibraahim iyo cabdirasaaq cabdiqaadir iyo cabdulaahi cumar nuur iyo xamdi qaali maryan cabdi hindiyo dhaqane iyo cabdirashiid yare faarax lamaane dhammaantood asxaabtaasi waxa ay jecel yihiin inay taaneed kal ilaabay u diraan xaawo cabdiqaadir buubaaye iyo waxay yidhahdeen maxamed aadan saalax oo arooskooda uu ka dhacay degmada luuq ganaane ducadan idinka le waaye waxaan leenahay arooskiina aamiin bashbashi buraaqan aad kala kulantaan ayaanay beed kaga baraynaa aniguna aamiin ayaan u raacinayaa warqadan xigta haddaan ibraahim uu soo qabto waxa ay ka timid hooye jamiilo isaaq roble iyo eedo madiino xasan fidow iyo adeer cabdulaahi xasan fidow maxamed colaad xasan iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa siid cali colaad xasan deeqo colaad xasan iyo naciimo colaad xasan waa dhammaan ilmo colaad xasan maxamed colaadna wuu ugu horreeyey tahliil colaad xasan aa ku jira iyo hani colaad xasan iyo maryan colaad xasan cabdixakiin colaad xasan axmed cabdulaahi xasan iyo luul cabdulaahi xasan iyo maxamed bare colaad cabdulfataax cabdulaahi xasan iyo maxamed cabdi xasan iyo faarax bare colaad iyo sidoo kale cumar barre iyo shamse barre iyo haaruun barre dhammaan dadkani waxay kala joogaan soomaaliya maraykanka finland australia griiga iyo sweden waxaanay tahniyad dhalasho u dirayaan khatra cabdi aadan iyo axmed nuura yaxye shiilaal oo dhowaan ay gabarh ugu dhalatay magaalada hargeysa gabadhaasi waxaa loo bixiyey baa layidhi hani axmed yaxye shiilaal waxay leeyihiin soo barbaaro noqo tii dal dad iyo diinba anfacda aamiin waa tahay heesaha ayaan dib ugu noqonaynaa caasho waxaan dhegeystayaashan usoo qabanaynaa ila noqo ul iyo diirkeed ibraahim western durbood u baxsato waxaas lahaa wuu kuu soo tuuri doonaaye dib ha ugu celin Aye, ul iyo diirkeed aan ahaana waayo ila noqo ul iyo diir waa mid ka mid heesaha aadka u wan wanaagsan ee ay ku luuqeeyaan labada fanaan xasan aadan samatar iyo khadra daahir cige
Oh
ilanoqo uliyo dirkeed codkii macaana ee xasan aadan samatare iyo khatra dahar cigacaash intaas haddaan kaga gudubno dhinacii warqadaha ayaan ku noqonaynaa warqadan waxay naga soo gaartay maamo xaliimo xaaji yabarow aabe axmed faarax iyo caruurtooda iyo waxay yidhaahdeen luul cali islaweyn iyo doctor caasha cali islaweyn iyo dhammaanba reer cali islaweyn iyo faacadey maxaadey iyo odageeda iyo caruurtooda iyo mulki baadiw iyo odageeda xasan muudey iyo caruurtooda iyo safiye baadiyow iyo odageeda iyo caruurtooda iyo xaliimo baadiyow odageeda iyo caruurtooda iyo muxubo xaaji imaan iyo odageeda cabdiraxmaan baadiyow iyo caruurtooda saciide cali falaax iyo odageeda cabdiraxmaan yabrow iyo caruurtooda dhammaanba dadkaasi waxa ay kala joogaan daafaha dunida waxayna jecel yihiin taaniyad kale iyo laaba inay u diraan iyo heestanba aanisa abuukar hiraabe iyo xuseen saleebaan cabdulaahi oo nikaaxoodu uu ka dhacay magaalada edmonton sabdidii lasoo dhaafay waa dalka canada waxaana ay leeyihiin meherkiina guur qayrqaba inuu eebe idiin horseeda ayaan eebeeda kaga baraynaa iyo nolol raaxa badan aamiin aniguna aamiin ayaan raacinaya warqadan waa warqad aada u qurux badan si nidaamsan ibraahim oo loo soo qoray daanduraya caashucuudna way salaamayihiin baa lagu soo bilaaba waata waanu ka guddoona mid lamidana waanu u gudbinaynaa marka xiga baa la yiri annaga oo kale ah ayeeyo ja waa ayeeyo jakaay cali mahdi iyo habaryar faadumo sheekh ibraahim iyo shaygeeda maxamed culusow iyo abti xasan maxamed ibraahim wuxuu ku magac dheer yahay xasan xarash iyo caruurtiisa hooyo maano cusmaan maxamed iyo habaryar boolo maxamed iyo habaryar xaawo maxamed ibraahim iyo shaygeeda abuukar cabdulqaadir xaayow iyo caruurtooda awoowe cabdulle muxyadiin iyo adeer maxamed abuukar cusmaan wuxuu ku magac dheer yahay timo guduud iyo abti maxamed axmed dey cali iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo ayeeyo aamine aadane iyo awoowe axmed dey cali mahdi iyo ayeeyo aamine axmed dey iyo awoowe cabdulqaadir cali xayow iyo habaryar saynab axmed dey cali iyo ugu dambeyntii habaryar felis axmed dey cali iyo asxaab kaloo fara badan waxaa kaloo la yiri dhammaan reer maxamed sheekh ibraahim iyo xaasaskooda iyo caruurtooda baa la yiri iyo sidoo kale khadiijo sheekh ibraahim iyo caruurteeda iyo ubadkay dhaleen dhammaantood dadkaas aan soo sheego dhan ibraahimna waxay hambalyo iyo bogaadeen hawada u marinayaan maxamed sheekh ibraahim iyo nuur waxay hambalyo iyo bogaadeen hawada u marinayaan amal maxamed sheekh ibraahim iyo nuur axmed arooskoodu ka dhacay waa arooska waxau ka dhacay magaalada muqdisho waa sagaalkii bishan aynu ku jirnay january sanadka laba kun shan iyo tobanka waxaynu ku aqalgaleen baa la yiri wadanka sacuudi arabiya waxay leeyihiin arooskiina allaha ka dhigo midkii loo aayo wiil iyo caano gabar iyo caanana aad ku kala heshaan guurkiinana guur khayr leh gurigiina gurinagi guul ow kayl bay yidhaahdeen aamiin waxaa noo baaqaya hooyo xabiibo hilowle iyo cabdulaahi hilowle oo ku magac dheer sahlyare iyo farxiyo shuqaale iyo waxay yidhaahdeen binti shuqaale iyo raaxo shuqaale iyo fartuun shuqaale iyo nasteexo shuqaale iyo leylo shuqaale iyo nadiifo shuqaale iyo waxay yidhahdeen maxamed iyo muxudiin shuqaale iyo ibraahim shuqaale iyo ciise shuqaale dhammaan reer shuqaale waxay taaniyad u dirayaan maxamed shuqaale maxamed iyo waxaay yidhaahdeen aamine maxamed oo dhowaantana wiil ugu dhashay degmada yaakshid ee magaalada muqdisho ducadana waa xagina wiilkaas allaha ka dhigi kii soo barbaara oo dalkiisa iyo diintiisa iyo waalidkiiba anfaca shubax hadda ibraahino goorbaa kugu dambeysay heestan waa heesaha shuba hadda xaal shuba
maryal mursala inoo haysa waxa la shubay laakiin marka shubax hadda la yidhaahda waa calaashaan caajiska iska kiciya en hala jimicsado Aye, sida heesta u muuqato dhididka alla filqo ah marka aan ku dheehdaba farxad bay dhammayso dhudhumadaan ku taagnahay iyo istaaggaaban ka dhacayaa bay tiri shuba hadda ya salaam ya salaam haye codka macaan maryan mursal ciise
dayaxoo dhammaysiiyo qorraxdoo dhijaama ku dhammaystay nuurkii ayaad iga dhiganto shubahda dayaxoo dhammaysiiyo qorraxdoo dhijaama ku dhammaystay nuurkii ayaad iga dhiganto warkume dhulka kuguma aamine dhirka kuma dhoobshe way way way haatuntaadan mari karin labta ku dhigala subaxda dhulka kuguma aamine dhirka kuma dhoobshe way way way haatuntaadan mari karin labta ku dhigala subaxda waya marka aan ku dhehdaba farxad bay dhammayso dhudhumadan ku taagniyo istaagan ka dhacaya subaxda marka aan ku dhehdaba farxad bay dhammayso dhudhumadan ku taagniyo istaagan ka dhacaya hayga dhiman dhulka kuguma aamine dhirka kuma dhoobshe way way way hadhuntaadan mari karin laabtaan ku dhigala subaxda dhulka kuguma aamine dhirka kuma dhoobshe way way way hadhuntaadan mari karin laabtaan ku dhigala hayahdaa sida dhibicda roobko dhanka bariga milicdii ka dhalaalinayso ayaad iga dhiganto subaxda sida dhibicda roobko dhanka bariga milicdii ka dhalaalinayso ayaad iga dhiganto hayga dhiman dhulka kuguma aamine dhirka kuma dhoobshe way way way hadhuntaadan mari karin laabtaan ku dhigala subaxda dhulka kuguma aamine dhirka kuma dhoobshe way way way hadhuntaadan mari karin laabtaan ku dhigala subaxda dhuntaadan mari karin laabtaan ku dhigala subaxda
ya salaam dhulka kuguma aamino cirkana kuma dhoofsho dhuuntaadan mari karina laabtaan iska kaa dhex dhigan lahaa bay tiri iska kaa dhex dhiga lahaa Haye.
lahaa laabtaasaabad iska degi lahaydba laabta igu qabo laabtaan ku dhigan lahaa gaadada isaar laab laab waa aag aad loo wada tilmaaday marka waa waa halka muxubada laga dareema miya iyo kalagacalka iyo raxmadda iyo waxoo dhan yaa oge
waad ogta ibrahin oo sii yeelaysaa waa tahay intaasi aanu ku dhaafno codka fanaanada maryan mursal ciise iyo heestii shubahadda heestii ugu dambeysay oo iyana ah heestan kolleyba aad u wada sugeen ibrahin oo iyana way soo socotaa hase haatee bal warqadda waa labada waraaq ay ugu dambeysay ee gacanteeda ku jirtaan mid kamid a soo qabto waxay ka timid bashiir waxaa la yidhi marka hore waad salaaman tihiin dhammaan shaqaalaha v o a gaar ahaan baa la yidhi daadihiyaasha barnaamijku aanu ka gadoonay marka xiga bay yidhaahdeen warqadda tahniyadda waxaa ugu horeeya oo dhowr iyo toban qof ah bashiir cismaan maxamed iyo axmed nuur cismaan maxamed xabse cismaan maxamed cabdiraxiin cismaan maxamed iyo cabdiraxmaan cismaan maxamed iyo cabdulqaadir cismaan maxamed waa dhammaan ilmo cismaan maxamed sakariya ku jira suheyba ku jirta iyo sidoo kale hooye canab cali maxamuud iyo aabe cismaan maxamed olol iyo naciimo cabdulaahi maxamed iyo caruurteeda naciimo cabdulaahi maxamed iyo odageeda iyo caruurteeda haddana ma laba qof mise hal qof lasoo celceliyay waa tahay waxay haataba iyo kayse cabdulaahi maxamed iyo xamdi cabdulaahi maxamed iyo hooyo aamino maxamed olol iyo caruurteeda iyo aabe xasan maxamed olol iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyogu dambeyntii baa layidhi aabe yaasiin maxamed xaaskiisa iyo caruurtooda baa la yidhi dhammaan dadkan waxay kala joogaan baa la yidhi dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxaanay hambalyo meher u dirayaan waxay kala yihiin boqorka baa la yidhi iyo boqoradda nafisa cismaan maxamed iyo cabdulcasiis faarax jaamac oo laba iyo tobankii bishan january sanadkan laba kun shan iyo tobanka meherkooda uu ka dhacay magaalada buuhoodleh ee gobolka cayn baa layidhi waxaana ay leeyihiin noqda meherkii lagu nasto ee lagu nagaado waa tahay reerkii lagu nasta ee lagu nagaado marka mar haddii la ismehersaday waa reer baa la noqday soo ma oo Ama gaarsiiyo laqal galo.
guur lagu nasto oo lagu nagaado waa tahay ubad khayr qabana lagu kala helo aamin waxaa noo baaqaya aabbe maxamed faarax bakool iyo hooyo dhool cabdulaahi karaane iyo cabdi faarax bakool iyo fartuun cabdi yuusuf iyo xaajiyo cambaro cabdulaahi karaane iyo saygeeda xaaji geele maxamed iyo cadar cabdulaahi karaane iyo saygeeda maxamed sheekh xuseen iyo asil cabdulaahi karaane iyo xaaji muxidiin siid cabdulaahi iyo waxay yidhahdeen aadan cabdulaahi baryare iyo cabdiwahaab xaaji ibraahim iyo yaasiin ciise wadheere waa wariyaheena v o a waxayna taanid u darayaan xuseen cadow ibraahim iyo riyaaq maxamed faarax oo arooskoodu uu ka dhacay dhowaan magaalada nairobi waxaana ay leeyihiin arooskiina allah ka dhigo kii loo aayo wiil iyo caano gabar iyo caano ayaana eebida kaga baryanaa aamiin aniguna aamin ayaan raacinaya warqadan ugu dambeysay tahaniyaddana waxay ka timid baa la yidhi tahaniyad aroos oo farxad leh from degmada luuqganaane waa tahay waxaana diraya baa la yidhi hooyo xaliimo cilmi guddoomiye kala fure baa la yidhi mukhtaar iyo xaaskiisa khadiijo ibraahim iyo dhammaan reer cabdulqaadir buubay oo kale ah baa la yidhi cabdirasaaq iyo cabdulaahi aadan nuur iyo xamdi isaaq iyo waa la yidhi cabdirashiid yare iyo weriye cabdicasiis fantastic iyo weriye xalwo cabdi iyo hindo baa la yidhi dhaqane dhammaan asxaabtani waxay tahaniyad kal iyo laaba u dirayaan arooska iyo aroosadda xaawo cabdulqaadir buubaay iyo maxamed aadan saalax oo arooskooda uu ka dhacay baa la yidhi degmada luuqganaane ducada waa qofkii ay gacantiisa ku jirto warqada baa la yidhi waa tahay inagay gacantayda ku jirtaa waad asiibteen arooskaasi ka dhacay degmada luuqganaane ee gobolka gedo waxaanu leenahay allaha ka dhigo midkii loo aayo ubad khayr qaba wiil iyo caano gabar iyo caano bashbash iyo barwaaqana ku noolaada lambaalka gacanteeda ugu dambeeya wuxuu naga soo gaaray aabbe yuusuf faarax sharmaarke iyo hooyo jamaad cige baxnaan iyo hooyo xaliimo maxamed ow cali iyo hooyo cadar cabdi ayax iyo cabdi yuusuf faarax sharmaarke fardowsa yuusuf faarax iyo sawda yuusuf faarax iyo aanisa yuusuf faarax iyo muna yuusuf faarax iyo faarax yuusuf faarax iyo shukri yuusuf faarax sharmaarke yuusuf faarax iyo xasan yuusuf faarax iyo hodan cabdi cali iyo iido caydiid yuusuf iyo xuseen ow cabdulaahi dhammaan caruurtooda iyo qoysaskaaba waxay hambalyo iyo bogaadin jecel yihiin inay u diraan reer
tahniyadaasi waxay u dambeysay idaacaddeenni galabnimo oo caasha ibraahin iyo daanduray ay barnaamijka salaamaha inala socodsiinayeen aniga iyo colaadna barnaamijka idaacaddan idin daadihinanay tan iyo intayn idaacadda fiidnimo ku kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo kulanti dambe oo xiisa leh
This program has come to you from the Voice of America, Washington.